waxaan la hadlahayaa dadka ku nool waqooyiga galgaduudeed anoo ii dambayn doonto ummadda soomaaliyeed wixii aan yacni kula dardaarmi lahaa waqooyiga galgaduudeed dadka ku nool walaalayaalow hal sano ayaa ka soo wareegtay markii madaxweynaha federaalka ee ummadda maxamed cabdulaahi farmaajo marka uu yimid gobollada tan iyo haddeer oo aan hadlahaya maanta waxaa ka soo wareegtay hal sano markii uu inoo yimid sidii aan ahayn waa aad garanaysaan isu sheegi mayno ilaa shalay ilaa intii madaxweynuhu yimid intii u dhexaysay ilaahay wuxuu ina siiyey nasteex ehelnimo walaalnimo xabad la'aan qof walba meeshuu doono uu marahayo sidii la arki jiray nabadgelyo taam aha ilaahay ina siiye waxaa ilaa shalay noo muuqanaysay xabado iyo wax dhagahannaga iyo ilmahayaga iyo magaalooyinkanagu ay ka daaheen oo ilaahay naga wareejiyey waxaan baaq ugu dirahayaa ummadaha beelaha sade meel kastoo ay deggan yihiin in ay gacmaha isqabsadaan in ay walaaloobaan kuwa gardiidka ah oo garaha odayaasha golaha guurtida iyo waxgaradka iyo culimmada waxa ay u sheegahayaan gees marahayow waxaan idin leenahay waxaad ku socotaan god ee yeela odayaasha golaha guurtida culimmada waxgaradka hooyooyinka gabdhahanaga barakaysan oo inta raggu qabto labadeed qabta oo khayrqabayaasha ah wartaladooda iyo warkooda yeela iyo nabadgelyadiinna walaalayaalow nabadgelyada qaata yaa nala ku soo celinin wixii ilaahay naga raray ha laga feejignaado beelaha sade sidaasaan leeyahay ha loo dhega nuglaado odayaasha iyo culimmada iyo hooyooyinka iyo waxgaradka iyo nabadgelyada intaaba ha loo dhega nuglaadaan leeyahay beelaha sadow intaasaan adinka idinkula dardaarmahayaa beelaha soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay walaalayaalow xabad wiil baa ku dhintay oo wiil kuma dhasho dad baa ku barakacee dad kuma degganaado dad baa ku yuufyuufo oo ku lumo oo qaxooti ku noqda ee dad kuma hanti iyo iyo barwaaqo kuma gaaro xabadaha iyo isnabcaysiga iyo balaayada aad la olkaminahayo meel kastoo aad joogtaanba ha la joojiyo ha la joojiyo ha la joojiyo nabad ha la qaato ha la fakaro walaalayaalo ummadda soomaaliyeedna intaa ayaan ugu baaqahayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu